Radio Baydhabo, isha wararka.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaalla kusoo dhowaada qodobada warkayga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhabo idiin hayso caawa dhegeystayaalla kuweedaha uu doorkaroona madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo macallimiinta soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta macallimiinta soomaaliyeed sidoo kale madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo isna macallimiinta soomaaliyeed hambalyo u diray sidoo kale rooble oo isna hambalyo u diray barayaasha soomaaliyeed iyo bahda waxbarashada guud ee dalka madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay dilka wariye cabdicasiis afrika dad gaajo iyo oon ugu geeriyooday gobolka gedo diiwaangelinta musharaxiinta golaha shacabka oo ka bilaabatay magaalada dhuusamareeb ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo qaabilay agaasime goboleedka dalalka carabta maydka agaasimihii hore ee ragaasimihii radio muqdisho ee xalay qaraxa lagu dilay oo lagu aasay magaalada muqdisho jubbaland oo ka hadashay weerar ay shabaab ay ku qaadeen magaalada dhoobley xeer ilaalinta oo war ka soo saartay kiiska ikraan tahliil akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu dowrka roon nin hubaysan oo dad ku laayay magaalada qudus qaar kalena ku dhaawacay warka anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abukaranteno ayaa idinla socodsiin doona dhanka farsamada iyo iskudubridka saaxiibkay farsamayaqaan maxamed nuur haatana dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha dambe ee warka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa bahda waxbarashada soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta macalinka soomaaliyeed oo ku beegan kuwii labaatanka bishan noofembar madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xusay in macalimiinta soomaaliyeed gaar ahaan macalimiinta koonfur galbeed soomaaliya ay ku soo shaqeeyeen duruufihii adkaa ee dalku soo maray iyagoona u dhabar adeegay inay ka shaqeeyaan sidii dhalinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed soomaaliya loogu guulaysan lahaa sidii loo horumarin lahaa hanka waxbarashada ee ay ka leeyihiin munaasabadda maalinta macalinka soomaaliyeed awgeed waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan macalimiinta soomaaliyeed gaar ahaan barayaasha koonfur galbeed macalimiintu waxay door muhiim ah ay ka qaataan sidii ay u soo saari lahaayeen jiilal ku gaashaaman waxbarasho taya leh taasi oo aas-aas u ah horumarinta dalkeenna iyo samatabixinta dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya ayuu yidhi madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay dadaal ay ku bixisay tayeenta waxbarashada hirgelinta iskuullo iyo jaamacadaha iyo qeybaha iyo sidoo kale jaamacadaha jaamacado hore leh oo qeyb ka qaadanaya horumarinta waxbarashada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa isna barayaasha soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta macalinka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa barayaasha iyo bahda waxbarashada soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey maalinta macalinka soomaaliyeed oo ku beegan kow iyo labaatanka noofembar madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa xusay in macalimiinta soomaaliyeed ay ku soo shaqeeyeen daruufihii adkaa ee dalku soo maray iyagoona u dhabar adeegay sidii ay u badbaadiye sidii ay u badbaadin lahaayeen mustaqbalka ubadka soomaaliyeed una soo saaraan jiilal ku gaashaaman waxbarasho toya leh taasi oo oo aasaas u ah horumarinta dalkeenna iyo samata bixinta dowladnimada dalkeenna soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya waxay afartii sano ay lasoo dhaafay dadaal ay ku bixisay tayaynta waxbarashada iyo dib u habeynta nidaamka waxbarashada dalka iyadoona la hirgeliyey manhaj iyo imtixaan qaran oo midaysan korna loo qaaday miisaaniyadda waxbarashada ee dalka iyo dhanka maamul goboleedyada dhanka kale rooble ayaa isna hambalyo u diray barayaasha soomaaliyeed iyo bahda waxbarashada ee dalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaa madax mudane maxamed xuseen rooble ayaa barayaasha iyo bahda waxbarashada soomaaliyeed ugu hambalyeeyey maalinta macalinka soomaaliyeed oo ku beegan kow iyo labaatanka bishan noofembar munaasabadda maalinta macalinka soomaaliyeed awgeed waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan macalimiinta soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan waxaan ku bogaadinayaa shaqada eena dhaxalka ah ee tarbiyeynta ubadkeenna iyo soo saarista jiilal aqoon ku hubaysan oo qaranka qiimo weyna ugu fadhiya ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble mayidka agaasimihii hore ee radio agaasimihii radio muqdisho ee xalay lagu dilay magaalada muqdisho ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho waxaa maanta khabuuraha isbitaalka xoogga dalka ee magaalada muqdisho lagu aasay allah u naxariistay agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin aha oo ay la beegsadeen al-shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble mas-uuliyiin iyo dadweyne ayaa salaada janaasada kula dukaday masjidka shuhadada ee madaxtooyada meyidka allaha u naxariistay agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed aaska ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya siyaasiyiin madaxda warbaahinta iyo inta badan wariyaasha ka howlgala magaalada muqdisho jenaraal yuusuf maxamed siyaad indhacade oo ka mid ah ehlada marxuumka cabdicasiis afrika ayaa ka sheekeeyey waxa uu ka yaqaanay isagoona sheegay in uu ahaa nin howlkar ah oo qaranka si weynna ugu soo shaqeeyey sidoo kale yuusuf indhacade ayaa sheegay in al-shabaab qof kasta oo dil ugu xukuman yahay islamarkaana al-shabaab keliya ay tahay in la iska celiyo amaba sida afrika ay dadka ay u qarxinayaan dhammaan madaxdii iyo bahda saxaafadda ee ka qayb galay aaska marxuum cabdicasiis afrika ayaa u tacsiideeyey qaraabadiisa iyo asxaabtiisa isagoona sheegay in iyagoona sheegay in uu ahaa mid een bulshadiisa iyo qarankiisa sidii la rabay ugu adeegay dhanka kale madaxda dalka ayaa ka hadashay dilka weriye cabdicasiis afrika ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa ka tacsiideeyey gerida ku timid agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo al-shabaab xalay qarax ismiidaamin ah ay ku dileen ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa yidhi allaha u naxariisto agaasimihii radio muqdisho cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo ku geeriyeeday qarax al-shabaab ay la beegsadeen waxaana geeridiisa aan uga tacasiideynayaa aqooyiskiisa bahweynta saxaafadda iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi rooble ayaa ku daray hadalkiisa in uu ahaa cabdicasiis saxafi howlkarah iyo haliyey qaran oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba ugu soo shaqeeyey si geesinimo leh iyo hagar la-aana dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya wasiir dubbe ayaa isna ka tacasiideeyey gerida n ku timid weriye cabdicasiis maxamuud guuleed jubbaland ayaa ka hadashay weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalada dhooble faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed nuur kalsooni dagaalyahano ku tirsan ururka al-shabaab iyo weliba xalay sagdii dhahaya weerarka qaadana saldhig ciidanka ka tirsan maamulka jubbaland iyo kuleyin deegaanka dhooble ee gobolka jubbada hoose afhayeenka wasaaradda amniga gudaha jubbaland iyo weliba warbaahintiisu xaqiijiyay in khasaare dhinisho kadeeri weerarka welibana uuse sheegay in lakadili hal askari islamarkaasna gubday baabur iyo layin ciidanka jubbaland al-shabaab war qoraal ah waxaa dhigdi bartiya internetka weliba sheegan inay dileen askar badan islamarkaasna ay qobsadeen hub ciidan tiro badan inkastoo jubbaland iyo beenidii sheegashada al-shabaab
waa tahay mahadsanid waryaheena nuur kalsooni waa tahay dhegeystayaal dhanka kale xeer ilaalinta ayaa war ka soo saartay kiiska igraan xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida jenaraal cabdulaahi buulle kamey ayaa sheegay in hoggaanka nisa lagu waayay wax caddayna oo muujinaya kulug lahaanshaha kiiska igraana tahliila jenaraal kamey ayaa sheegay in hay-adda nisa ay si hufan ay ula shaqeeyeen inta ay wadeen baarista kiiska allaha u naxariista igraana tahliil jenaraal kamey ayaa sheegay in caddaymo ay ka qoreen kusimaha nisa gaashaanla sare yaasiina farey iyo madaxdii hore ee nisa ee sida fahad yaasiin oo kale
natiijo baariseed oo hordhac ah tixraac xaashida taliya kusimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee la qoray saddexdii bishii kow iyo tobnaad laba kun koob iyo labaatan kuna saabsanayd gacansiin baarista baariseedka ikraam tahliil faarax iyagoo fulinaya amarkii ra-iisul wasaaraha ee lix iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun labaatan iyo kow uu ku amray xafiiska xeerlaalinta iyo hay-adda nisa in ay ka wada shaqeeyaan baarista kiiska ikraam tahliil si cadaalad loo gaaro iyagoo xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida ku soo wareejiyey galbaariseed ay horey u samaysay hay-adda nisa sidoo kalena ay ku soo wargelisay in ay diyaar u tahay ku shaqaynta iyo la shaqaynta amarada xafiiska xeerlaalinta si waafaqsan sharciga dalka guddiga baarista oo ka kooban xeerilaaliyaha guud ku-xigeenkiisa iyo sarkaal ka socda nabad sugidda waxay bilaabeen baaristii iyagoo dib u akhrin ku sameeyey dib u akhrin ku sameeyey galdacwadeedkii la soo gudbiyey waxayna go-aamiyeen in dib loo waraysto dhammaan dadkii ay cabashadu ka taalay xafiiska guddigu waxay waraysteen islamarkaana caddaymo dib uga wada qoreen cabdiqani maxamed cismaan wadnaqabad iyo asmo yuusuf cumar kuwaasoo ka mid ahaa saraakiisha hoose nisa ee cabashada laga soo gudbiyey ee cabashada laga soo gudbiyey sidoo kale waxay cadaymo waxaan caddaymo ka qornay taliya kusimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo cabdulaahi aadan kulane madaxii hore ee shaqada iyo shaqaalaha nisa kuwaasoo mas-uul ka ahaa xilligaas hay-adda nisa guddigii guddiga baarisu wuxuu baaris ku tegey xafiiska taliska hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyagoo u kuurgalay goobihii ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee c c t v sidoo kale wuxuu booqday xafiiska la socodka kaamirooyinka sidaas darteed guddiga baarista kiiska waxaa u soo caddaatay in kow in ikraa in hay-adda sirdoonka nisa ay si hufan ula shaqaysay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baarayay galbaariseedka ikraam tahliil faarax labo intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraam tahliil faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay-adda nisa saddex guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseedkii ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka nisa oo sheegaya in ikraam tahliil faarax ay afduubteen al-shabaab islamarkaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska ikraam tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanad kiiska maqanadda ay u soo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeyn karo cadaaladda ciddii dhibkaas geysatay
warkan ka soo baxay xeer ilaaliyaha ciidamada qalabka sidaa ayaa ku soo beegmaya xilli ay maanta ay soo saareen musharaxiin ka tirsan golaha shacabka in la boobayo kursigooda taliyaha ku-meel gaarka ah ee nisa yaasiin farey waa tahay dhegeystayaal weli warka habeennimo ee radio baydhaba ayaad la socotaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa qaabilay agaasime goboleedka dalalka carabta ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa qaabilay wafdi uu hogaaminayo agaasimaha agaasime goboleedka dalalka carabta ee magaciisa loo soo gaabiyo u n f b a oo soo gaaray magaalada muqdisho labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen dadaalada een dowladda federaalka soomaaliya ay wado ee saameynta tirikoobka dadweyne ka hor doorashada laba kun shan iyo labaatanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka go-an tahay hirgelinta tirikoobka isagoona ku dhiirigeliyey hay-adda staatiskada qaranka in ay hormuud ay u noqoto xaqiijinta hadafkaas muhiimka u ah horumarka qaranka dhanka kale dad ayaa gaajo iyo oon ugu geeriyooday gobolka gedo inta la xaqiijiyay ilaa iyo saddex ruux ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay gaajo iyo oon ay ugu geeriyoodeen deegaano hoostaga degmada luuq ee gobolka gedo kuwaasi oo kasoo barakacay deegaanadooda gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo cali keriye axmed ayaa sheegay in saddexda ruux ee geeriyooday laba ka mid ah ay ahaayeen caruur kuwaasi oo uu sheegay in ay geeriyoodeen xilli ay kusoo wajahnaayeen degmada luuq waxaana uu sheegay in degmada luuq ee gobolka gedo ay ku sugan yihiin boqolaal ruux oo kasoo barakacay abaar ka jirta deegaanada golweyn yurkud iyo kuwo ka yimid deegaanada u dhexeeya garbahare iyo luuq ee gobolkaasi gedo gudoomiyaha degmada luuq ee gobolka gedo cali keriye axmed ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in qaylodhaan ay u direen hay-adaha samafalka dowladda soomaaliya iyo jubbaland balse ilaa iyo hadda aysan helin wax jawaab ah wuxuuna mar kale ugu baaqay madaxda dowladda iyo kuwa jubbaland in loo soo gurmado dadka ay abaartu ay saamaysay ee soo gaaray deegaanadaasi iyo kuwa kale ee ku sugan deegaanada kale dadka ku nool deegaano iyo degmooyin ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa xilligan saamaysay abaar ka jirta iyadoo meelaha qaar gurmad la gaarsiiyey halka deegaanada qaarna dadkii deganaa ay ka barakaceen dhanka kale diiwaangelinta musharaxiinta golaha shacabka ayaa ka bilaabatay magaalada dhuusmareeb guddiga doorashooyinka heer heer dowlad goboleed ee maamul goboleedka galmudug ayaa maanta ooxada waxay xaruntooda magaalada dhuusmareeb ay ka bilaabeen diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya musharax xildhibaan golaha shacab yuusuf gelle ugaas oo u tartamaya kursiga hob labaatan iyo lix ayaa buuxiyey shuruudihii guddiga doorashada galmudug isagoona qaatay shahaadada musharaxnimada ee golaha shacabka waxaana dhowaan uu isaga tegay kursigii aqalka sare ee loo doortay musharax xildhibaan golaha shacab yuusuf gelle ugaas ayaa u mahadceliyey guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug oo uu sheegay inay si wanaagsan ugu adeegeen sidoo kale guddiga doorashooyinka galmudug ayaa musharax xildhibaan golaha shacabka mahad cabdalla cawad guddoonsiiyey shahaadada musharaxiinta ee kursiga hob boqol iyo afar guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee galmudug ayaa la filayaa inay soo gebagabeeyaan diiwaangelinta musharaxiinta shanta kursi ee golaha shacabka oo ay ku tartami doonaan kuwo ku fadhiyay afartii sano ee lasoo dhaafay iyo kuwo cusub maamulka galmudug ayaa ka mid noqon doona maamulada ugu horeeya ee bilaabaya doorashada golaha shacabka kadib dadaal uu ku bixiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo booqasho ku tegay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug halka markaasi aada kala socotaan dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhabo ee magaalatan baydhabo nin hubaysan ayaa dad ku laayay qudus qaar kalena ku dhaawacay nin hubaysan oo falastiini ah oo ka tirsan ururka xamaas ayaa magaalada qudus ku dilay hal qof oo ra-id ah saddex kalena ku dhaawacay ciidamada ammaanka ee yuhuudda israa'el ayaa markii dambe toogtay ninkaasi weerarka geystay oo qiyaasi an afartan iyo laba jir ahaa sida lagu sheegay isagoo markii dambena cisbitaalka ku geeriyooday ururka xamaas ayaa xaqiijiyey in ninkan weerarka qaaday oo lagu magacaabi jiray faadi abu khaydam uu ahaa xubin ka tirsan garabkooda siyaasadda wasiirka amniga ee yuhuudda israa'el ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid n si wacanna loo soo qorsheeyey ra-iisul wasaaraha yuhuudda israa'el neftali benet ayaa shacabka yuhuudda ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan weeraro kale oo suurtogal ah in ay halkaasi ay ka dhacaan warkii habeennimo oo aada kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo xmeeraya warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirashii ismaaciil abuukar anteen oo dhanka farsamada iyo isku dabridka saaxiibkii farshimiqaan maxamed nuur cid allaale ciddii warkayaga u dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba